بsم الlh الرحmn الرحيم الحamdu للh رb العاalمين وصلى الله وsلم عlى نبيinا mحمد وعlى آله وصحبه أجمعين qال المؤلف رحimه الله فصل ونفقة العمودين من الأهل waaجiبة للوالدين والmولوdين ونفقة العamudayni نafaqada labada asل ama labada tiir min alأhli oo ehelka ka mid ah waajibatun waa mid u waajibaysa nafaqadaasi lilwaalidayni labada lilwaalidiina waalidiinta waalmawluudiina iyo kuwa la dhalay kuwa wax dhala iyo kuwa la dhalay labadaba fa ama alwaaliduuna amaa waalidiintu fatajibu nafaqatuhum nafaqadooda waa waajibaysaa bishardayni laba shardi ayay ku waajibaysaa alfaqru waazamaana shardiga koowaad waxaa waaye alfaqru faqri iyo wazamaana aafo iyo dhibaato aw ilfaqru ama faqri waljunuunu iyo waalli wa ama almawluuduun amaa kuwa la dhalay waa carruurtii fatajibu nafaqatuhum nafaqadooda way waajibaysaa bialaati sharaa'ita saddex shardi ayay ku waajibaysaa alfaqru waasiqar faqri iyo yaraan aw ilfaqru waazamaana ama faqri iyo aafo iyo dhibaato aw ilfaqru waaljunuun ama faqri iyo waalli wanafaqatu raqiiqi waalbahaa'imi waajibatun addoonka iyo xoolaha nafaqadooduna waa waajib walaa yukallafuuna min alcamali ma lagu kallifaya xagga camalka maa laa yutiiquuna waxaysan awoodaynin ama aysan awoodi karin sheikha raximahullah fii hada alfasl wuxuu uga hadlayaa maa yatacallaqu biاnnafaqaat oo fuqahada qaar ay u baabeeyaan baabu nafaqaat fasliganna wuxuu ku saabsan yahay nafaqada waajibka ah ee qofka laga rabo yaa ku leh nafaqadaasi yay u waajibaysaa in la siiyo fasliga masaa-ishaasuu ku saabsan yahay maadaama laga soo hadlay annikaax waalaaq waxay culammadu keenaan nikaax iyo talaaqa kadib masaa-isha noocaana nafaqada nafaqaduna saddex sababood mid ka mida ayay ku waajibtaa saddex sababay leedahay asabab alawal waa alqaraaba asabab athaani waa almulk waa almilka oo lahaashihii ah alsababu الثaalith waa alزawjiya saddexdaas sabab mid ka mid ah ayay nafaqadu ku waajibaysaa macnaha nafaqadu inay waajibto waxaa sabab u noqonaya saddexdan mid ka mid ah sheikha raximah اllah saddexdii sabab ayuu halkan ku sheegaya alqaraaba waa midda uu hormariyey ee uu ka bilaabaya alusuul walfuruuc almilka oo ah lahaanshaha waa midda addoonka uga hadlaya iyo alzawjiya waa midda saddexaad saddexdaba wuxuu ku sheegayaa fii hada alfasl wuxuu yidhi wanafaqatu alcamuudayni labada tiir nafaqadooda iyo in la biilo labada tiir oo min alahli ka mid a waajibatun waa mid u waajibaysa lilwaalidiina waalidiinta iyo walmawluudiina iyo kuwa la dhalay labadaba almuraad bilcamuudayn waxaa waaye alfuruuc walusuul waa alusuul walfuruuc yacni usuusha qofka uu ka soo jeedo iyo furuucda asiga ka farcamaysa qofka markii usuushiisa laga hadlaya yaa ugu horeeya labada waalida ugu horeeya alab waalum ayaa asalka ugu horeeya ugu dhow markii furuucda laga hadlayana waxaa ugu horeeya kuwa uu dhalay waa carruurta u dhalay w marka nafaqadu waxay u waajibaysaa labada waalid iyo carruurta intaba waalidkaa inaad biisho oo nafaqadooda aad dusha u ridato waa waajib laakiin laba shardigay ku waajibaysaa shiikha uu sheegay waxaa kaloo waajiba carruurta aada dhashay inaad biisho ayaduna saddex shardi ayay waajibkaasi ku imaanaya haddii laba shardi la helo waalidka waxaa kugu waajiba nafaqadooda iyo biilkooda haddii saddex shardi la helana waxaa waajiba carruurtaada biilkooda iyo nafaqadooda waa kugu waajib wuxuu ku bilaabay waalidka wuxuu yidhi fa ama alwaaliduuna amaa waalidku fatajibu nafaqatuhum nafaqadoodu waa waajibaysaa bishardayni ayay ku waajibaysaa shardiga koowaad waa alfaqru waalidku waa inuu faqiir yahay hadduu waalidka wax haysto nafaqadooda waajib kuguma ahan markaa wazamaana azamaana waa alaafa yacni aafaya dhibaato waa faqiir haddana waa dhibaataysan yahoo ma shaqaysan karo bimacnaa mid wax qabsan kara ma aha ama faqri iyo waalli faqriga mar walba maxaa ku baxaya kelimatu lfaqri waxaa ku baxaya alghinaa hadduu waalidka uu waxhaysto u dhaqan yahay markaasi waajib ma aha nafaqadu laakiin waalidkaagoon waxba haysan wix inuu wax haysto ama oo wax kasbadana aan awoodi karin oo aafo iyo dhibaata ay haysato ama waalidkii oo faqiira oo waalan hadduu waalan ya wax miyuu qabsan karaa qof waalan waxba ma qabsan karo waxaa waajiba markaa waladka ku waajiba nafaqada waalidkiisa waxayna ka mid tahay min biri اlwaalidayn waqaضىa rabuka anlaa tacbuduu ilaa إiyaah wabilwaalidayni ixsaana min alixsaan waxaa ka mid ah nafaqaة اlwaalidayn ixsaanka laga rabo oo allah subxaanaه wa tacaala uu dardaarmayo waxaa ka mida labada waalid nafaqadooda bal culamada qaar waxay leeyihin waa aqalu darajaat اlإxsaan ixsaanka darajaadkiisa kuwa ugu hooseeya ayay ka mid tahay wa ama almawluuduuna amaa kuwa la dhalay waa carruurtii fatajibu nafaqatuhum nafaqadooda waa waajib waxay ku waajib ku tahay cala alwaalid carruurta nafaqadooda waa ku waajib cala alwaalid bialaati sharaa'id saddex shardi sababtood ayay ugu waajibaysaa sababta shardiga koowaad waa alfaqru wasiqar alfaqru wasiqar waa isla socdaan waa hal shardi faqri iyo yaraan yacni waxnana ma haysto waana yaryah yaraanta maxay diideysaa inuu wax kasbaday diideysaa maxaa yeele iskuma filna heeruu wax kasbado ama uu shaqaysto ma gaarin aw ilfaqru wazamaana ama faqri iyo aafo inay haysato la shaqaysan la'ya waa faqiir haddana maca daalika aafo iyo cillo ka hortaagan ayaa jira inuu ama inuu shaqeeyo aw ilfaqru waaljunuun ama faqri iyo waali labada shardiye hore shardiga labada shardiye hore waa ku jiraan meesha shardiga saddexaad ee dheeraadka waa maxay waa alfaqr wasiqar waa yaraanta taasay dheer yimid ee hore ee waalidka haddii marka carruurtaadu yaryar yihiin nafaqadooda waa kugu waajib nafaqadooda waa kugu waajib ayuna waxba haysan haddii ay waaweyn yihiin laakiin ay fuqaro yihiin aafo iyo cillana ay haysato oo takasubkii inay wax kasbadaan aysan heli karin waalidkuna uu yahay muusir waa mid wax awooda waa ku waajib haddii waladkaagu uu waalan yahay faqiirna uu yahayna sidoo kale waa waajib nafaqadiisa laakiin markii la leeyahay qofka nafaqaa ku waajibaysa asiga maxaa lo shardiya waa inuu muusir yahay waa inuu wax awoodi karo laakiin hadduusan waxba haysan uu yahay faqiir la mida qofkaas faqiirka ah laa yukallifu llaahu nafsan ilaa wascaha markaas waxba uma tari karo maalan adigu faqiiraad tahay waalidkaana waa fuqaraa ma waxaa la leeyahy waxaa kugu waajiba faqiir ba aad ahaatid inaad biisho markaas waxay noqonaysaa takliifu maa laa yutaac a wuxuusan qofka awoodi karin in lagu kallifay laakiin waa hadduu wax haysto oo wax heli karo nafaqada waalidkiisa waa ku waajib haddii labadii shardi laga helo alfaqru wاzamaana aw alfaqru wاljunuun caruurtaada caruurtay dhaleenna waa sidaas oo kale waa sii degaysaa alusuul wاlfuruuc usuusha labada waalid yaa ku xiga waxaa ku xiga soo maahan awowey ayeeyaa ku xiga ayadana waxay taagan yihiin maqaamka hooye iyo aabbay taagan yihiin sidaasoo kale ayagana waajib kugu noqonaysaa nafaqadooda haddii aad awoodi karto ayagana ay fuqaro yihiin wa nafaqatu raqiiqi waalbahaa'imi addoonka nafaqadiisa walbahaa'imi iyo xoolaha waajibatun waa waajib haddaad xoolo leedahay xoolahaada nafaqadooda waa kugu waajib addoonkaadana ee nafaqadiisa waajib adiga ku saaran wa waa sababtii labaad waa sababta hore waxayd alqaraaba sababtanna waa maxay waa almilkiya lahaanshawa waa sababta nafaqada kugu waajibaysa xoolahana adigaa iska leh addoonkana adaa iska leh nafaqadooda waa kugu waajib walaa yukallafuuna addoommada laguma kallifo min alcamali xagga camalka maa laa yutiiquuna waxaysan awoodeyn nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi lilmam lilmamluuki طacaamuhu wa kiswatuh addoonku wuxuu leeyahay cunnadiisa iyo labiskiisa yuu ku leeyahay cala sayiduu ku leeyahay walaa yukallafu min alcamali ilaa maa yutiiq wuxuu yidhi nebigu alay slat slam laguma kallifo xagga shaqada ilaa maa yutiiqu ilaa wuxuu awoodi kara mooyaane waxaa lagu kalifayaa wuxuu kari karo awoodi karo ma la dhahayo wax walba dusha ha saarto maadaama uu addoon yahay naxariisaa loo baahan yahay iyo rifqi ma lagu kalifayo xagga camalka ilaa maa yutiiq nafaqadiisana waa ku waajib cala sayid wa nafaqatu zawja almumakkinati min nafsiha waa sababtii saddexaad wey waa azawjiya bisabab الزawjiya ayaa nafaqadu u waajibaysaa wa nafaqaةu الزawjati zawjada ama xaaska nafaqadeeda xaaskaasoo almumakinati min nafsihaa nafteeda makanisay nafteeda ninkeeda makanisay macnaheedu waxaa waay aan naashiza ahayn waay meesha wuxuu ku saarayaa annaashiza hadday naashizo tahay nafaqo ma leh hadday naajiso tahay oo ninkeeda iska sarraysiinayso oo ay caasinayso nafaqo kuma lahan nafaqadeeda markaa waajib ma ah maxaa yeele waa imra'a naashiza marka almumakina min nafsihaa wuxuu ku saarayaa annaashiza nafteeday makanisay macnaheedu wuxuu ula jeedaa waa mid ninkeeda aeec adeecaysa oo mudiicad ah nafaqada xaaskaasna waajibatun waa waajib xaaskiisa ee nafteeda makanisay nafaqadeedu waa waajibatun wa hiya muqadaratun wa hiya nafaqatu zawja damiirka wuxuu noqonaa nafaqatu zawja xaaska nafaqadeedu muqadaratun waa mid la qadaray wey waa la qadaraya oo maxaa lagu qadaraya wuxuu yidhi fain kaana zawju muusiran ninkii hadduu yahay mid wax haysta fa muddaani ayaa lagu qadaraya laba mud min haalibi quutihaa ay min haalibi quuti baladihaa yacnii beledka ay joogto quudkeeda ama cunnada laga cuno haalibkeed laba mudoo ka mid ah ayaa lagu qadaraya fa muddaani laba mud ayaa laga rabaa oo min haalibi quutihaa ay min haalibi quuti baladihaa beledka ay joogto cunnada laga cuno haalibkeeda ka mid a wayajibu waxaana waajibaya buu yidhi min aludmi xagga iidaanka waalkiswati iyo xagga labiska maa jarad bihi alcaadatu waxay caadadu ku socoto haddii laba mud la keeno laba mudoo qallalan labada mud maxay u baahan yihiin iidaanay u baahan yihiin xagga iidaanka iyo labiska labadaba caadadaa loo celinayaa caadadu hadday tahay in labadaas mud maalan shaciira ama laba mud oo masaga ah ama galley ah haddii caadadu ay tahay in saliid macsaro lagu iidaamo iyo sokor caadadaasaa laga rabaa haddii waxyaabo kale lagu iidaamayaan calaa kulli xaal wixii markaas dadku ay u yaqaanaan iidaan oo beledkaas laga isticmaalo ayaa waajibaysa xagga iidaanka xagga labiskana waa sidoo kale mar walba curfigaa loo celinaya curfiga iyo caadada ayaa loo celinaya waa nin qofka markuu dhaqaalo haysto markuu leeyahay famuddaan wuxuu ula jeedaa waa maalin walba maalin walba waay maalin walba laba mud ayaa laga rabaa maalinkaas iyo habeenkaas laba mudaa laga rabaa markii la leeyahay zawjku waa inuu noqdo muusir muusirnimada goormaa la ictibaarinayaa waxay leeyihiin fuqahadu subax walbuu waagu u baryo xaalkiisa la fiirina subax walba markuu waagu u baryo hadduu muusir yahana intaana laga rabaa hadduu mucsir yahana waa soo socotaa shalay hadduu muusir ahaa soo lagama yaaba saaka inuu mucsir yahay cagsiguna waa sidaasoo kale idan subax walba xaalkiisa ayaa lagu dhisayaa wain kaana mucsiran hadduu mucsir yahay oo waxba haysan uu faqiir yahay fa muddun waxaa lagu qadarayaa mud oo min haalibi quuti lbalad quudka baladka haalibkiisa ka mid a hal mud wamaa ya'tadimu bihi almucsiruuna iyo waxa ay ku iidaantaan dadka mucsiriinta ah wayagsuunahu iyo waxa ay labisayaan yacnii ay u labisayaan hadduu mucsir yahay waa halmud oo min qaalibi quuti lbaled ka mid a qaalib maxaa laga wadaa waa sida loo badan yahay macnaha iyo waxa mucsiriintu ay ku iidaantaan iidaanku iidaanka muusirka iyo mucsirku isku mid maaha waxaa laga yaabaa midka muusirka ee dhaqaalaha haysta iidaankiisu inuu hilib yahay laakiin kan mucsirka uusan hilib awoodi karin la dhihi maayo sida muusirka oo kale iidaankiisu waa inuu noqdo bal iidaankiisu wuxuu noqonayaa maa ya'tadimu bihi almucsiruun kuwa mucsiriinta waxay wax ku iidaantaan wayagsuunahu ayna u labisaan kiswadina waa sidaas oo kale kiswadii mucsiriinta waa wain kaana mutawasitan hadduu yahay dhexdhexaad faqiirna ma ahan mid muusirahoo qaniya oo haystana ma aha waa meel dhexe fa muddun wa nisfun waxaa laga rabaa hal mud iyo mud barkiyaa laga rabaa oo xagga raashinka ah waana min qaalibi quuti اlbaled waa maalin walba wa min aludmi wاlkiswa xagga iidaanka iyo dharkana alwasatu dhexdhexaadkaa laga rabaa ilan xaalkiisa wax u qalmaa laga rabaa wain kaanad haddii ayadu ay tahay xaaskiisa miman yukhdamu mid loo khidmeeyo miluhaa ayadoo kale hadday ka mid tahay kuwa ayadoo kale loo khidmeeyo oo loo shaqeeyo fa calayhi ninka dushiisa waxaa ah ikhdaamuhaa inuu shaqaalo u qabtaa dushiisa ayadoo kale hadday tahay kuwa loo shaqeeyo waa in loo shaqeeyo buu leeyahay maxaa lagu dhisaa ayadoo kale in loo shaqeeyo culamadu waxay yidhahdeen imaa likibari sinihaa aw lisigarihaa aw lisharafiha saddexdaas arrin midkood ayay ku noqon kartaa kuwa loo khidmeeyo imaa inay weyn tahay oo khidmadii guriga ay dhibayso markaasoo kale way muda way mudan tahay in loo shaqeeyo ama inay da-yar tahay oo waxyaabo badan oo howlaha guriga aysan keligeed qaba karin markaasoo kale in loo khidmeeyana way mudan tahay midda saddexaad ee ku mudanaysa waxaa waay waa sharaf ay leedahay awgeed waa lisharafihaa way hadday sidaa tahay oo ay ka mid tahay kuwa loo khidmeynayo ayadoo kale ninka waxaa ku waajiba inuu shaqaalo u qabtaa ku waajiba fa calayhi waxaa dushiisa ah ikhdaamuhaa oo xaggee laga deliishanayaa culamada qaar waxay yidhahdeen waxaa laga deliishanaya wacaashiruuhunna bilmacruuf min almacruufna waxaa ka mid a iyadoo khidmo u baahan inaan la sii daynin oo loo khidmeeyo hadday khidmadii u baahan taha asigana uu awoodi karo mas'aladan ku saabsan nafaqatu zawja fuqahadu waxay isku khilaafeen meesha loo celinayo xaggee wax lagu dhisaya calaa madhab shaaficiya ayagu waxay fiiriyeen ninka xaggiisay fiiriyeen hadda wax la qaybinayaa waaye waa ninka xaalkiisa soo maha hadduu muusir yahay iyo hadduu mucsir yahay iyo hadduu mutawasid yahay gabadha xaggeeda lama fiirin cinda shaaficiya calaa madhab shaaficiya marka waxa waay ayadu ama faqiirad ha noqoto ama ha noqoto haniya ama ha noqoto mutawasita ayadoo xaalkeedu siduu doona ha noqdee ninkaa laga fiirinayaa bay leeyihiin zawjkaa la fiirinaya fuqahada qaara waxay qabaan in dhinka dhanka ninka keliya la fiirinaayo yacni in la fiirinaayo dhanka gabadha a dhanka ninka la fiirin maayo dhanka gabadhaa la fiirinaya bay leeyihin waa cagsiga shaaficiyada oo waxay leeyihin hadday gabadhu faqiiro tahay ninkana ou hani yahay hadduu doono ha noqdo min akhniyaai alcaalam nin ka mida caalamka kuwa ugu taajirsan ha ka mid noqdo waxay leeyihin ninkaas waxaa ku waajiba nafaqatu lfaqiira ku waajiba kii faqiirkaa wuxuu bixi jira ayuu ayada siinaya ilaa ayadaa faqiirade xaalkeeda wax u qalmuu siinaa bay yidhahdeen qoladaas waxay leeyihiin ninku hadduu hani yahay waxaa laga yaabaa waxyaabo badan oo fuqaradu cunaa inuusan cuni karin ayadoona waxay yidhahdeen maalan ay tahay gabar reer baadiyaho waxba aan haysan oo faqiirada waxay leeyiin waxaa u bannaan in asiga wixii aqniyada loogu talagala ou cuno oo suqaarkiisa iyo hilibkiisii wuxuu cuni kara cuno ayadana wixii fuqarada la siinayo la siiyo oo weelkeeda gooni looga dhigo nafaqadeeda waay waajibkaa waxay dhaheen waa sidaas hadday haniya tahay ayadoo ay dhaqaalo haysato asigana uu faqiir yahay waxaa laga rabaa cunnadii aqniyada laga rabaa faqiir waaye laakiin waxay leeyiin waa inuu cunnadii aqniyada siiyo ayada ilan haniyad waaye wax u qalmaa laga rabaa hadday mutawasito tahay waxay leeyihin cunnadii mut waxaa laga rabaa mutawasi mutawasidkaah ee dhexdhexaadka ah asiga laba fiiri maayo bay yidhahdeen ayada unbaa lagu dhisaya xaalkeeda wixii ay tahay ayaa lagu xukumaya nafaqadeedu waxay noqonaysaa nafaqat اlagniyaa hadday dhaqaalo leedahay hadday faqiiro tahay waa nafaqat اlfuqaraa haddii ay mutawasito tahana waa kuwa mutawasidiinta nafaqadeeda qolo kale waxay yidhaahdeen labada jaanibba waa la fiirina laakiin qowlka ugu raajixsan waa madhab shaaficiya qowlka ugu raajixsan waa madhab shaaficiya ayada jaanibkeeda ictibaar ma leh waxaa la fiirinaya yaa nafaqada laga rabaa nafaqada waa cala zawj qur-aankana sidaasuu tusinaya liyunfiq duu sacatin min sacatih waman qudira calayhi risquh falyunfiq mima aataahu اllah qofkii risqiga lagu ciriiriyey aan waxba haysan falyunfiq mima aataahu اllah wixii ilaahay sii wax ka bixiyo khitaabkaasiyuu ku wajahan yahay awaamirtaas zawjkii ku wajahantah ama ayada xaggeeda waxba laguma wajihin maxaa yeele nafaqada ninkaa laga rabaa ninkuna nafaqadiisa mar walba waxay noqonaysaa calaa qadri taaqatihi waa intuu awoodi karo waay hadduu faqiir yahay wixii fuqarada laga rabay ayaa laga rabaa hadduu qani yahay wixii aqniyada laga rabay wahaakada walidaalika madhab shaaficiya ugu sawaabsan madaahibta markii mas'aladan laga hadlaayo hadduu ninku muusir yahay yani wuxuu yihahda waxay yihahdeen shaaficiyadan waa laba mud oo min haalibi quutiha hadduu mucsir yahay waa mud min haalibi quuti اlbalad hadduu mutawasid yahayna waa mudun wa nisf hadda waxyaabahaas mudi laguma qadaro soo maa hadda waxyaabaha la biishay mid laguma qadaro laakiin mar walba waxaa laga loo celinayaa curfiga iyo caadada ilan zamanadu waa isbedelayaan zamankaas wax ku filnaa qoys ayaan maanta ku filnayn mar walba waxaa la fiirinaya wakhtiga la joogo iyo zamanka la joogo wain kaanat haddii ay tahay gabadhu miman yukhdamu haddii ay ka mid tahay miman yukhdamu kuwa loo khidmeeyo miluhaa ayadoo kale hadday ka mid tahay kuwa loo khidmeeyo fa calayhi ninka dushiisa waxaa ah ikhdaamuhaa inuu u khidmeeyo yacni inuu u sameeyo cid u khidmaysa waa hadday dalabto waay arrintaasna waa min alcishrati bilmacruuf wada noolaanshaha wanaagga lagu wada noolaanayo ayay ka mid tahay wain acsara ay wain acsara zawj ninka hadduu mucsir noqdo oo culays ay ku noqoto binafaqatihaa nafaqadeeda uu awoodi waayo falahaa waxay leedahay gabadhu oo u bannaan fasku nikaax nikaaxa inay fasakdaa u bannaan inay tiraahda ninkan waa ka fasakhanaya ma wada noolaanayno xaqay u leedahay hadduu nunka mucsir noqdo oo nafaqadeeda ay culays ku noqoto awoodi kari waayo wakadalika sidaasoo kale in acsara bisadaaq meherkii haddii cusri iyo culays uu ku noqdo qabla dukhuuli intuusan u galmoonin ka hor yacni meherkuu ballan qaaday waayo qabla dukhuul marka horaa heshiisku wuxuu ahaa inuu meherka bixiyo qabla dukhuul ballantii inuu oofiya laga rabaa sooma meherka marna waa la hormariyaa marna waa la dibdhigaa marna qofku wuxuu dhibxin karaa wakti dhexdhexaada oon dibdhegna ahayn horumarinna ahayn laakiin haddii lagu heshiiyo wakti maxduuda oo mucayana almuslimuuna calaa shuruuطihim waa in shardiga uu oofiyo waa haddii marka heshiiskooda uu ahaa gabadha inuu meherkeeda bixinaayo intuusan u galmoonin ka hor waxay xaq u leedahay inay tiraahdo meherka isii intuusan u galmoonin ka hor haddii uu diidana waxay leeda xaq u leedahay inay ka fasakhato oo ay tiraahdo ninkan heshiiskii maadaama uu buriyey waa ka fasakhanaya laakiin waxay yidhahdeen culimmadu alfasku mutawaqafun cala alxaakim faskigu waa mid mutawaqaf oo yani lagu dul joojinaayo ama ku dul taagan cala alxaakim yacni cid aan xaakim ahayn wax ma fasakhdo ilaa labada qof inay ayagu ku heshiiyaan faskiga mooyaane markaasoo kale sheikhu islam wuxuu le waa bannaan tahay cid aan xaakim ahayn inuu kala fasakho laakiin haddiiba tanaasuc iyo doodi jirto faskiga cid kale ma rido faskiga cid kale ma rido sababtana waa mafhuum culummadu ay sidaa u leeyihiinoo dooda iyo isqabsigaa badanaanaya laakiin xaakim iyo maxkamad muctarafo ahoo dadku ictiraafsan yihiin hadday warqad ka soo baxdo warqadaasoo caddaynaysa in gabadhaa ninkaa laga fasakhay markaas hadda war ma leh marka ma ahan wax wax lagu fasakho fatwo caalim ma ah waa xukmulxaakim ayaa wax lagu fasakhaa haddii marka gabadha nafaqadeeda ay ninka ku cuslaato falahaa fasku nikaax wey waxay leedahay gabadhu nikaaxa faskigiisa inay ninka ka fasakhatay xaq u leedahay oo inta xaakimka u tagta ay tirahda ninkaasi ha layga fasakho xaakimkana waa ka ajiibaya waa ka aqbalaya nafaqadii waajibka ahayd hadduu bixi waayo uu awoodi kari waayo mas'aladan mualifka uu sheegay raximahullah saddex suuradood ay leedahay suuradda koowaad waxa waaye in ninkan markuu gabadha guursanayo uu mucsir ahaa markiisa horeba mucsiruu ahaa wayna ogeyd inuu mucsir yahay taas waa suurad koowaad waa mucsir ayadana way ogeyd inuu mucsir yahay waa marka hore laisguursanayo la heshiinayo suuradda labaad waxa waaye waxay guursatay asigoo mucsiroo faqiira maysanna ogeyn inuu faqiir yaho mucsir yahay suuradda saddexaad waxa waaye wuxuu ahaa muusir markuu gabadhan guursanaayey laakiin bacda daalika ayuu mucsir noqday ilaa adduunyada waa isrogrog badan taha qofaa maanta haniya berri waa faqiir mid faqiirana berri waa hani marka ninkaa marka horuu gabadha guursanaayo waxbuu haystay waxbuu bixin kara nafaqadii iyo biilka reerkiisa waa ka adkaa laakiin qadaraa ku dhacdo mucsiru noqday meeqa suuradood waayo waa saddex alimaam ibnuqayim raxmat ullahi calayh wuxuu leeyahay la hal suurad keliya ayaa gabadhu fasqigu u bannaan yahay sida raajixa laba suuradna wuxuu leeyahay fasqi ma laha hal suurad keliya ayaa fasqiga loo ogol yahay laba suuradoodna wuxuu yidhi fasqi ma laha halka suurad oo gabadhu ay fasqiga leedahay oy xaq u leedahay waa haddii ninka markuu guursanayo uu faqiir ahaa ama uu mucsir ahaa ayaduna aysan ogeyn biduuni cilmiha ayuu ku guursaday waana sida hadda in badan gabdhaha loo siro ragga qaar gabdhaha u sirtaan waa oo wax walba inta soo caariyeysto kadibna uu soo baxayo inuu mucsirba yahay oo kow shaaha uusan ka bixi karin laakiin marka hore wuxuu soo caariyeystay iyo wuxuu meelo kale ka soo qaatay ayuu hawsha ku dhammaynaya waxaan laga yaabaa inuu been u sheego uu yidhaahdo waxyaaba badanaan haystaa iyo hantiilaan ahayo shirkado badanaan maamulo ama wax iigu jiraan laakiin fi nihaaya xaqiiqadaa la iskugu tegaya marka guriga la tago xaqiiqada soo baxaysa gabadhaas ma ogeyd inuu ninkaa mucsir yahay ma ogeyno waa siray xaqay waxay u leedahay inay ka fasakhato markay ogaato inuu siray xaaladdan waa loo ogol yahay laakiin labada xaaladoo kale ibnuqayim wuxuu leeyahay maya sababtu waa maxay wuxuu yidhi marka horay guursanaysa hadday mucsir ku ogeyd ayadaa doorata asoo mucsira masaladuna waa guur iyo nikaaxi lacib iyo ciyaar maaha inay mucsir ku doorato asoo mucsira raalli ku noqoto sidaa ay ku guursato waa inay kula joogto ay ku sabarto midda kale ah asoo muusira inuu mucsir noqdo wuxuu leeyahy arrintaasi laysa biikhtiyaarihi wax doorashadiisa ku yimid ma aha faqriga waa wax ilaahay keenay subxaana wa tacaala shala muusiruu ahaa dhaqaaluu haystay waxbuu awoodi karay laakiin maanta waxaa ku dhacay dhaqaalihiisaa burburay waa faqiiray maasaa sababsaday faqiirnimada maasaa doorta doorashadiisa miyay ku timid wax doorashadiisa ku yimid maa wax qadar rabbi ku yimid taasna la iskuma eedeeyo wey laakiin midday xaq u leedahay waxa waaye midda lagu siray xaaladda la siray oo ah inuu ninka mucsir yahay ayadana isagoon ogeyn inuu mucsir yahay waxay yidhahdeen marka culummadu bacdu alculamaa waxay yidhahdeen sida ibnulqayim uu sheegay ayaa raajixa oo waxa waaye xaaladdaas keliya ayaa gabadhu leedahay inay fasakhato laakiin labadan xaaladoo kale oo la leeyahay faskiga ma lahan waxaa loo ogolaanayaa bay yidhaahdeen inay shaqaysato hadday ayada shaqaysan karto maaha inuu shaqadiina u diido nafaqadeedana uu awoodi kari waayo waa inuu fasaxa inay shaqaysato gabadha inay shaqaysato soo uma bannaano waa u xalaal inay ganacsi xalaala ay ka shaqaysato waa u bannaantaha haddii marka asiga mucsir yahay mucsirnimadana marka hore ay ku ogeyd waxaa la leeyahay ma fasakhanaysa laakiin asna waa ha shaqeeyo wuxuu awoodi kara ha keeno adiga haddaad shaqaysanaysana waa kuu furantaa haddii asagoo muusira mucsir uu noqdayna waa kadaalik waxay leeyiin marka ayada waa waxaa loo ogolaanayaa inay shaqaysato oo ninka waxaa lagu ijbaarinayaa inuu gabadha inay shaqaysato u ogolaado sidaana ay kula noolaato laakiin markuu muusir yahay ee uu dhaqaalo haysto hadduu yidhahdo xaaskaygu ma shaqaynayso waxaa ku waajiba inay aqbasho markuu biilkeeda bixinaayo oo nafaqadeeda uu bixinaayo waxaa ku waajiba inay aqbashay shaqada ka harto hadduu yidhahdo ma shaqaysanaysa laakiin xaaladdan asigana waa mucsir nafaqadii ma awoodo ma wuxuu ugu darayaa inuu yidha adna wax qabsan maysid sax maaha inuu yidha adigana wax qabsan maysid markaanoo kale wuxuu u fasaxayaa inay shaqaysato nafaqaduna waa muqaabilu listimtaac oo ninka hadduu gabadha nafaqadeeda awoodi kari waayo ama uu bixi waayo waxay xaq u leedahay inay diiddo asiga inuu u soo dhowaado ama u galmoodo inay diiddo maxaa yeele waa muqaabil اlistimtaac nafaqadu faslun waidaa faaraqa arajulu hadduu ninka faaruqo zawjatahu xaas zawjatahu xaaskiisa hadduu faaruqo ninka hadday xaaskiisa uu faaruqo bimacnaa hadday kala tagaan walahu walxaal lahu asiga ay u sugnaatay minhaa xaaskiisa xaggeeda waladun caruur waa kala tageen laakiin ilmay u dhashay caruur bay u leedahay fa hiya axaqu hooyada ayaa ku xaqnimo badan bixadaanatihi cunugaasi xadaanadiisa iyo ilaalintiisa ilaa sabci siniin ilaa toddoba sano uu ka gaarayo uma yukhayaru kadibna waa la kala dooransiinayaa bayna abaweyhi labadiisa waalid fasligan shiiqa wuxuu uga hadlayaa alxadaana alxadaana waxay culimmadu ku tacriifiyeen xifdu man laa yastaqilu binafsihi min aladaa xifdu man laa yastaqilu binafsihi min aladaa xadaanada waxaa la yidhaahdaa xafididda iyo dhowridda iyo ilaalinta cid aan keligii gooni u istaagi karin qof aan keligii gooni u istaagi karin ilaalintiisa iyo xanaanayntiisa way oo laga xanaaneeyo laga ilaaliyo min aladaa dhibaatooyinka waxyaabaha dhibaya in laga dhowroo laga ilaaliyo taasaa waxaa la yidhahda alxadaana soomaaliduna xanaanay yidhahdaan waa xanaanad xanaanad bimacnaa waa cunugii la xanaanaynayo o la ilaalinayo alxadaana yaa iska leh xukunka xadaanada iyo sida loo kala leeyahay ayuu fasligan ku saabsan yahay shiikha wuxuu yidhi haddii ninka xaaskiisa ay kala tagaan caruurna ay u dhashay fa hiya hooyada ayaa axaqu ku xaqnimo badan bixadaanatihi ay bixadaanati lwalad waladka xadaanadiisa iyo xanaanayntiisa hooyada ayaa ku xaqnimo badan ilaa sabci siniin ilaa uu toddoba sano ka gaarayo ilaa sabci siniin wuxuu ula jeedaa shiikhu ilaa sinni tamyiiz waay laakiin fi lqaalib tamyiizka maxuu meeqa sano ku gaaraa cunuga tamyiizka sida badan ayuu toddoba sano ku gaaraa atamyiiz waa inuu cunuga wax kala sooci karo oo waxa wax dhibaataynaya iyo waxa wax anfacayo uu kala garan karo sinigaasi sida qaalibkaa toddoba sano markuu gaaro way laakiin waa sida qaalibka ahe mar walba maa mararka qaar waxaa dhacda cunuga inuu tamyiiz gaaro aqal min sabcin asoo jira lix sano asigoo jira shan sano asigoo jira waxaa laga yaabaa inuu mumayiz noqdo arrintaasina hadda ka hor waxaan ku soo marnay fii saxiixi اlbukhaari xadiidkii maxmuud ibn rabiic in nebigu sala اllahu alayه wasalama uu afkiisa biyo intuu ku shubay nabiga alay slat slam biyo inta afkii ku shubay wuxuu ku firdhiyey maxmuud ibn rabiic waa ku tufay soo la ciyaaraya waxaan xasuustaa buu yidhi biyihii nebiga igu tufay calayhi salaatu wasalaam wa ana ibnu khamsi siniin anigoo shan jira buuyihi markaa shan sanuu jiray waana mumayiz wuxuu kala garanayaa wixii lagu sameeyey iyo wixii lagu yidhi maalinka marka tamyiizku way noqotaa shan sano ka yacni toddoba sano ka ka yar laakiin sinu lghaalib waaye sinu tamyiizka waa toddoba sano sida badan ilaa marka cunuga uu ka gaarayo sinu tamyiiz xanaanadiisa hooyaa ku xaqnimo badan laakiin waa hadduysan hooyo guursan waaye sida nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam masaladan waxaa u daliila ama tusinaya xadiid abi maymuuna sulma xadiidkaasi qiso dheeraa ku jirta saaxibu tadhiibna waa sheegaya wuxuu yidhi baynamaa ana uja baynamaa ana jaalisun maca abi hurayra anigoo abu hurayre la fadhiya abu maymuuna dhahaya jaa'athu imra'atu faarisiyatun haweeney faarisiyada ayaa u timid buuyi macahaa ibnu laha haweeneydaasina waxaa la socday cunugii ayadu dhashay fadacayaahu cunugii ayay sheegteen labada waalid waqad طallaqahaa zawjuha ayadoo ninkeeda uu furay faqaalad waxay tidhi yaa abaa hurayra waratanat lahu bilfaarisiya luqadii faarisiyada ayay macnaha kula hadashay waxay tihi zawjii zawjkayga yuriidu wuxuu rabaa an yadhaba bibnii inuu wiilkayga la tago faqaala abu hurayra abuu hurayra wuxuu yidhi istahimaa calayhi uqara tuurta waratana laha bidalik yacni siday ugula hadashay ama ay ugu jileecday bilfarisiya ayuu asna ugula hadlay fa jaa'a zawjuha ninkeeda ayaa yimid faqaala wuxuu yidhi man yuxaaqinii fii waladii wiilkayga yaa iiga xaqnimo badan yaa igula doodaaya macnaha faqaala abuu hurayra wuxuu yidhi allahuma innii laa aquulu haadaa arrinkan dhihi maayo ilaa anii samictu imra'atan waxaan maqla buu yidhi haweeney jaa'at rasuula allahi sal ly slam nebiga u timid wa ana qaacidun cindah anoo agtiisa fadhiya faqaalad waxay tidhi yaa rasuula allah inna zawjii ninkeyga yuriidu wuxuu doonayaa an yadhaba bibnii inuu wiilkeyga la tago waqad saqaanii min bi'ri abi cinaba wiilkaygana wuxuu iga waraabiyey bay tihi min bi'ri abi cinaba abuu cinaba ceylkiisa macnaha wax xoog buu ii yaha bay leedahay oo biyahu iisoo dhaamiyaa waqad nafacanii waana i anfacay fa qaala nebiyu calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi nebiga calayi salatu wasalaam istahimaa calayhi u qora tuurta faqaala zawjuhaa wuxuu yidhi man yuxaaqinu fii waladii yaa iiga xaqnimo badan faqaala nebi sal l slam haadaa abuuka wa haadihi ummuk maya xadiidkan wuxuu ku saabsan yahay waa cinda altakhyiir markii la kala dooransiinaayo w masaladaas waa noo soo socotaa laakiin masaladeennii hore waxaa u daliil ah oo tusinaya inuu nebigu calayhi salaatu wasalaam yidhi anti axaqu biha maa lam tankixi anti axaqu bihi maa lam tankixi adaa waladkaaga ku xaqnimo badan intaadan guursanin sidaasuu nebiga hooyada u xukumay xadiidkan wuxuu ku saabsan yahay markii la kala dooransiinayo hooyada iyo aabbaha waa markuu dhaafo toddoba sano u dhaafo waay uma yukhayaru kadibna waxaa la kala dooransiinayaa buu yidhi bayna abaweyhi labadiisa waalid kala dooransiinta xadidka hadda akhrinayna baa u daliila inagu wuxuu yidhi haadaa abuuka wa haadihi ummuk fakhud biayi biyadi ayihimaa shi'ta labada midkaa doonta gacantiisa qabsa wey fa akhada biyadi ummihi gacanta hooyadii ayuu qabsaday fainطalaqat bihi hooyadii ayaa la tagtay toddoba sano markuu dhaafay hooyadii aabbihii buu kala dooransiiyey labadii waalidaa la keenaya waa la kala dooransiinaya markuu toddoba sano dhaafo waxaa la leeyahay hooyada iyo aabbaha waa kuwaana labada midkaa doort midkaa rabti dooro sida qaalibkaa hooyaa la dooranaya sidaasay u badan yihiin wiilkaana sidii buu sameeyo hooyadiis ayuu gacanta qabsaday markaasay la tagtay fa ayuhuma khtaara midka labadooda uu doorto sullima ilayhi waa loo gacan gelinaya labadooda midkuu doorto ayaa loo sallimaya oo loo dhiibaya wa sharaa'iu alxadaana xadaanada iyo xanaanaynta shuruuddeeduna sabcun waa toddobo alcaqlu wاlxuriyatu wاddiinu wاlcifatu wاlamaanatu wاliqaama wاlkhuluwu min zawjin toddoba shardi waa xadaanada toddoba shardi ayaa loo shardinayaa shardiga koowaad waa caqli haddii labada waalid midkood waalan yahay kan kala haynaayo waladka caqliga waa shardi shardiga labaadna waa alxuriya haddii labada midkood addoon yahay kan xorkaa haynaya shardiga saddexaadna waa addiin addiin bimacnaa waxa waay qofka labada yani waalidka wax xanaanaynaya waa inuu yahay qof muslima oo caadila waalcifatu iyo dhowrsanaan waalamaanatu iyo ammaano waa inuusan khaa'in ahayn waaliqaamatu iyo nagaansho aliqaama waa nagaansho waay waa inaan meesha iyo beledka labada waalid ay u dhasheen ama ay wada joogaan inaysan waladka kala tegaynin maalan markii la leeyahay hooyaa ku xaqnimo badan hadday hooyada tidhahdo waladka waa iskala safraya oo waxaan la aadayaa meel kale oo ka fog aabbaha wuxuu xaq u leeyahay inuu yidhahdo ma wadaysid mana mana fogaynaysid waladkeyga iqaamada iyo nagaanshuhu waa shardi waalkhuluwu min min zawjin waalkhuluw min zawjin iyo ka marnaansho ay ka maran tahay min zawjin nin waa inaysan xaas xaas aysan ahayn nin kale waa inuusan qabin haddii hooyada la qabo xadaanadeeda waxay ku dhacaysaa guursigaa ay guursatay ku dhacaysaa anti axaqu bihi maa lam tankixi shardigaasuu nebigu ku xidhay calayh isalaatu wasalaam markuu nebigu sidaa leeyahay anti axaqu bihi maa lam tankixi waxaa sabab u ahaa gabara u dacwootay nebiga calayhi salaatu wasalaam waxayna sheegtay waxyaabaha hooyadu ay la gaar tahay ee aabbaha kala gaar tahay wax ka mid a oo waxay tidhi inna bnii haada kaana baطnii lahu wicaa'an wiilkayga calooshaydaa weel u ahayd bay tiri weel uu ku dhex jiro calooshaydaa u ahayd wasadii lahu siqaa naaskayguna wuxuu ahaa bay tihi meeluu ka waraabo wa xijrii lahu xiwaa dhabteeduna waxay ahayd bay tihi mid u mid koobta ayay u ahayd oo xanaanayso waladkayga intaasba aabba ma leh marka waxay tihi waladkayga noocaas ahaa wa ina abaahu aabbihiisa allaqanii waa i furay bay tii aabbihiis waa i furay wa araada wuxuuna rabaa an yanzicahu minii inuu waladkayga iga qaato cunuga aniga aan dhala buu rabaa inuu ga kaxaysto faqaala laha rasuulu الlahi sal slam anti axaqu bihi maa lam tankixi wuxuu uhi nebig alay slat slam adigaa ku xaqnimo badan maa lam tankixi haddaadan guursan marka wاlkhulubu min zawj fuqahada qaara waxay soo reebaan zawj waa inay ka marnaato ilaa inuu zawjkaasi waalid u yahay waladka mooyaane waxay leeyiin markaasoo kale ka guuri mayso xanaanadii ama ka baabi'i mayso oo masalan waxay leeyihiin adeerkii aabbihii la dhashay hadduu guursado hooyadii waxay leeyihin xadaanadu waa baaqi ilan waalidnimaduu ku ilaalinaya waladka waxa sidaa loo leeyahan waxa waaye haddii hooyadu guursato ma madax bannaana yaa mas-uul ka noqonaya ninka ayada qabaa mas-uul ka noqonaya waxaa laga yaabaa marka xadaanadii iyo dhowriddii waladka ay dhowri lahayd sidii loogu talagalay inaysan u dhicin iyo sidii loo rabay xadaanaduna sideeda waxay ku dhisan tahay bay yihahdeen culammadu cala ashafaqati waaraxma xadaanada markii la kala dooransiinaayo ama marka la kala hormarinaayo sharciga wuxuu fiiriyey yaa cunuga u naxariis badan yaa u dhibrin badan laa shaka hooyaa u dhibrin badan laakiin haddaysan guursan amaa hadday guursato waxaa laga yaabaa awaamir badan iyo culaysyo badan inay ninka xaggiisa uga yimaadaan maadaama ay tahay qof la qabo mas-uul laga yahay sidaa darteed xadaanadeeda waa dhacaysa hadday guursato fain ikhtalla minhaa shardun haddii shardi ka marnaado oo shardi shuruudda ka mida la waayo saqaطat ay saqaطat اlxadaana xadaanadu way dhacaysaa xadaanadu way dhacaysaa xadaanada shiiku hadda wuxuu ka hadlay inay hooyo u xaqnimo badan tahay intuu cunuga toddoba sano ka gaarayo hadduu toddoba gaaro wixii ka dambeeyana loo kala yani la kala dooransiinayo oo labada waalid midkuu doono uu dooranayo laakiin labada waalid midka markii la kala dooransiinayo waa inay shuruuddan isku waafaqsan yihiin shuruuddan toddobada ah shuruud bay waxay u tahay xadaanada haddaysan hooya noolayn xadaanada cunuga yaa ku xaqnimo badan culummada badankood waxay leeyihiin waxaa ku xaqnimo badan alkhaala habar yar ama ayeeyo hooyo dhash ayeeyo hooyo dhasha hadday meesha ka maran tahay waa habaryar waay hooyaha ayeeyaa ku xigta ila ayeeyo waa hooyo waay habaryaraa ku xigta habaryarta ayada ma la kala dooranaya habaryayaashu waxaa laga yaabaa midna inay tahay shaqiiqa midna inay tahay liummin midna ay tahay liab bimacnaa hooyo inay isku aabbayo isku hooyo yihiin waa habaryar hooyo la dhalatay oo isku aabbayo isku hooyo yihiin iyo habaryar hooyo ku hooyo ah ama habaryar hooyo ku aabba ah saddexdooda tee ugu horaysa ashaqiiqa ugu horaysa uma liumminaa ku xigta oo waxay leeyihin jaanibka hooyada waxa ka soo jeedaa mar walba la xoog badina maxaa yeele xanaanada iyo naxariistu xaggaasay ku badan tahay habaryar waxaa la hormarinaa hooyo ku hooyo ah kadib waxaa ku xigta habaryar hooyo ku aabba ah habaryarta waxaa u daliila qowlu nabiy calayh isalaatu wasalaam alkhaalatu bimansilati اlum xadiidkaasna sababuu lahaa oo gabar uu dhalay xamza xamza ibn cabdilmualib nebiga alayh salatu wasalaam adeerkiisa ayaa waxaa isku qabsaday cali bn abi aalib iyo jacfar ibn abi aalib iyo zayd ibna xaarisa saddexdaa gabadha ku doodeen gabadha ayadoo socota ayaa cali wuxuu ku yidhi faatima radia allahu canha xaaskiisa ayuu ku yidhi faatimay gabadha adeerkaa dhalay gacanta qaba booyi caliyaa dhahaya adeerkaa dhala macnaha xamsa ula jeedaa xamsa waa nebiga adeerkii soo ma aabbihii faatima aabbaheed ayuu xamse adeer u yahay laakiin haddana maca daalika adeer waa la dhihi karaa way bannaanta tajawusan markuu sidaa yidhi ayaa jacfari waxaa ku qabsada zayd nebigaa loo dacwo tagay alay slat slam iyadoo gabadhii la ysku haysto cali bn abi aalib wuxuu yidhahday ibnatu cammi gabadhan adeerkay baa dhala buu yidhi adeerkay xamza ibn cabdilmualibaa dhalay ila xamza ibn cabdilmualib iyo abu aalib way wada dhasheen oo adeerkii laxmiya jacfarna wuxuu yidhahday ibnatu cammi wa khaalatuhaa taxti adeerkay baa dhalay habaryarteedna waan qabaa buu yidhi oo xagga adeer inuu dhalo waa ka siman yihiin jacfar iyo cali radia allahu canhuma ilan jacfar iyo cali waa wada dhasheen laakiin aniga waxaan dheeraha buu yidhi habaryarteedaan qabaa zayd ibnu xaarisana wuxuu yidhahday ibnatu akhi waa walaalkay gabadhiisa buu yidhi walaalkii markuu leeyahy wuxuu ula jeedaa bay yidhahdeen culammadu zayd ibnu xaarisa iyo xamza nebiga alayh slat slam waa walaaleeyey markii magaalada madiine la yimid nebiga alayh slat slam xamze iyo zayd ayuu walaaleeyey si khaasu macnaha walaalo uga dhigay markaas sidaasuu ula jeedaa ibnatu akhi nebiga calayh salaatu wasalaam wuxuu u xukumay lijacfar markaasuu yidhaahday alkhaalatu bimansilati اlum habaryartu waxay fadhidaa booska hooyo habaryar hooyay ku manzilo tahay labadii kalena waa qanciyey oo cali radi allahu canhu wuxuu ku yidhaahday anta minii bimansilati haaruuna min muusa zaydna wuxuu ku yidhahday anta akhuuna wa mowlaana hadallo qurxoonuu labadii kale ku qanciyey laakiin gabadhii jacfar uu xukumay sababtuu jacfar ugu xukumo waa maxay waa in habaryartii uu qabay waa culamada qaara waxay yidhaahdeen wuxuu nebigu markuu habaryar u xukumaayo eedooyinkeed gabadha waa joogeen bay yidhahdeen taa waxay daliil u tahay marka eedda iyo habaryar inay eedda muqadamo tahay yacni inay habaryar muqadamo tahay laakiin sheikhulislaam ibnu taymiya asiga wuxuu qabaa mar walba jaanibka aabba inuu xoog badan yahay haddii hooyo laga soo tago wuxuu leeyahay jaanibka aabbaa la xoojinaya haddii jihadu siman tahay haddii yihiin maalan laba nin yar yani nin iyo naag haddii ay yihiin maalan eedde iyo adeer wuxuu leeyahay dumarkaa la hormarinaa oo eeddaa la hormarinaa abti iyo habaryar hadday yihiinna habaryaraa la hormarinaya laakiin wuxuu leeyahay mar walba jaanibka aabba ka imaanaya ee dumarka ah ayaa muqadama sheikhulislaam sidaasuu qabaa ibnulqayimna waa ku raacay oo qowlkaas waa xoojiyey laakiin culammadu inta badan waxay qabaan in habaryar ay ka awood badan tahay ama laga hormarinaayo eedde in laga hormarinaayo xagga naxariista markii la fiiriyo yaa naxariis badan habaryar iyo eeddo markii waaqica la fiiriyo laa shaka habaryaraa ka naxariis badan xadaanaduna waxay ku dhisan tahay cala shafaqati waraxma ay ku dhisan tahay habaryartu waa bimansilati اlum booska hooyay taagan tahay wallahu aclam wsala allahu calaa nabiyina moxamed wcala aalihi wasaxbihi ajmaciin